Maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Central ee magaalada Beledweyne ayaa qabtay munaasabad isugu jirtay xiritaanka sanad dugsiyeedka laba kun labaatan iyo afar laba kun labaatan iyo shan iyo sagootinta in ka badan toddobaatan iyo shan arday oo dhammaysatay dugsiga hoose iyo maadada fagaara ka hadalka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan maamulka dugsiga bahda waxbarashada waalidiin macalimiin ardayda loo qabtay munaasabada iyo marti sharaf kale. Maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Central Ustaad Maxamed Axmed Xirriye ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadan xafladda u joogno waa xaflad eh, ujeedooyin badan ximbaarsan Eh, number kow waa xiritaanka sida uu sheegay saxaafka guddoomiye cabdifataax dhaqan cumar Eh, sida uu sheegay waa in lasoo gebagabeeyo sanad dugsiyeedkii soo furlaa ilaa bishii sebtembar ee sagaalaad Eh, marka dhankan laga fiirana waxay u tahay soo dhoweyn sanad dugsiyeedka cusub taas waa qodob Eh, qodobka labaad arday baratay xirfado gaar ah oo gaar ahaan xirfadaas oo lagu magacaabo fagaara ka hadalka ama waxa loo yaqaano public speaking oo ayagana tababar gaar ah qaatay ayagana in shahaadooyin la siiyo sanad dugsiyeedkii soo socday oo dhan eh, ardadii imtixaanaadkii la qaaday ardadii kaalimaha gashay in la abaalmariyo kaalimaha koowaad kaalimaha labaad kaalimaha saddexaad dugsiga hoose ilaa dugsiga sare oo hadda uu noogu sarreeyo fasalka foomanka Gudoomiyaha waxbarashada gobolka Hiiraan Cabdifataax Dhaqane Cumar iyo qaar ka mid a marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey maamulka dugsiga iyo dadaalkooda.
waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka soomaali central ee juhdiga faraha badan soo bixiyey dadaalkoodiina halkan soo gaarsiiyey siduu sheegay saaxiibka yuusuf cabdiraxmaan iskuulkan marka hore laguma aqoonin inuu u shaqeeyo qaab nidaami ah laakiin waxaa lagu yaqaanay inuu u shaqeeyo qaabo private ah hadda dhowr dafcadood oo sideedaad ah ka baxday dugsigan marka aadaan ugu faraxsannahay ka green hob ahaan waxaan rabaa hal qodob inaan ardada ku baraarujiyo ah cilmiga sidiisaba dhammaad ma lahan iskuulka wuxuu idin soo geliyey juhdi macalimiin tayo leh ee wax walba oo aa u baahantihiin iskuulka uu idin diyaariyey dadaalka soo bixiseen ee aa ku soo bixiseen dhallinyarada maanta halkan eh, sanad guuradooda loogu xidhaayo waxaan rajeynaynaa insha allahu inay inay ka mari dhaliyaan dadaalkana halkaas ay kasii wadaan adikana dadaalka iyo dhaqaalaha iyo juhdiga aada la garab taagan tihiin Een, runtii waan waxaan barayna in ay soo gaaraan marxaladan quruxda badan oo ah marxaladda secondary-ga Een, marka een, waa kasoo gudubtay marxaladii hore oo ahayd inaad secondary wadatay inaad maarata dugsi dhexe aheeday inaad dhul jaalla wadatay waxaad u gudubtay maanta marxalad ah in dugsi sare aad qaadanayso ubadka waalidiintooda ayagaa laga rabaa markaas inay yani maxaa ku dhaha tarbiyadda iyo guriga xaggiisa ay kusoo nidaamiyaan oo ah inaan dhiirigelinno markhaatina ka noqonno waxbarashada iyo marxaladda ay ka taagan tahay dadka soomaaliyeed caadiga ah ee asaasiyaadkiisa iyo quutul duruurigiisa inay lambarkow aysan ahaanin ay lambarkow ahaato in aan ka qaabilno uguna hambaleyno xafladan aadka quruxda badan leh ay maanta inoogu yeereen Een, xaflad xaqiiq markii la yiraahdo marka aan ka qayb galno xafladaha inta badan waxaan arki jirnay arday iyo macalimiintu inta u badan yihiin laakiin xaflad ay waalidiintu u badan yihiin maanta qiimo gooni ay sameyneysaa Dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Soomaali Central ayaa ka mid ah xarumaha waxbarashada ee ku yaala magaalada Beledweyne kuwaasoo door muhiim ah ka qaatay horumarinta tayada waxbarashada ardayda.